أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاabه أجمعين أma bعd qala الlahu taعaalى ya أyuha الذina آmanuu kutiba عlaykm الصiyaam ya أyuhaa hooy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow kutiba calaykum kutiba waxaa la farad yeelay calaykum idinka korkiina laydinku farad yeelay aلصiyaamu soon katban farad yeelid baa la idinku farad yeelay mithla maa kii oo kale ah kutiba lagu farad yeelay cala aladiina kuwii korkooda min qablikum idinka idinka horreeyey lacallakum tattaquuna likay tattaquu saad u dhowrsataan ayaana la idinkugu farad yeelay ayaaman tasuumuuna waad soomaysaan ayaaman maalmo ayaad soomaysaan maalmaha oo macduudaatin la xisaabay oo la tiriyey tiro u saaxiiba faman qofkii kaana ahaaday huwa qofkaasiba minkum xaal ou idinka idinka mid yahay mariidan mid buko ahaaday ow amase calaa safarin safar korkiis ahaaday oo fa afdara markaa afuray fa calayhi korkiisa waxaa ah siyaamu ciddatin tiro soonkood ayaa korkiisa ah oo min ayaamin maalmo ah maalmaha oo uqara kale wa cala aladiina kuwii korkooda waxaa ahaaday yutiiquuna awoodayeen hu siyaamka soonka kuwa awoodaya korkooda waxaa ah fidyatun fidyo dacaamu miskiinin miskiin quudintiisa ah korkooda faman qofkii tadawaca ziyaadiyo khayran khayr ziyaadiyo fa huwa tadawucaas iyo khayr ziyaadsigaas khayrun weeyaan mid khayr badan lahu isaga u khayr badan wa an tasuumuu wa sawmukum idinka soonkiinaa khayrun khayr badan lakum idinka idin khayr badan in kuntum haddii aad tihiin taclamuuna kuwa garanayo marka waa alla ka soo hadlay qisaasta inna lagu farad yeelay axkaamteeda sida alla uu noogu fudeydiyey qofka wax dilay iyo qofka wax laga dilay siday u xaaltami lahaayeen markuu alla halkaa wixii farad nagaga aadanaa xaggaas nagaga aadanaa uu ka warramay ee aayaddii ku xigtayna wasiyada iyo dardaaranka uu alla subxaanahu wa tacaala nooga warramay oo iyadana nalagu farad yeelay halkaanna marka waxaa la gelayaa farad kale oo saddexaad oo arkaanul islaam ka mid ah waana soonka in la soomo axkaam fara badan baa marka suuradda ku jirto yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow kutiba waxaa la qoray calaykum idinka korkiina lagu qoray assiyaamu soonkii baa lagu qoray korkiina kitaabada labay u qeybsantaa kitaaba qadariya kowniya iyo kitaaba sharciya halkan marka kitaabada looga hadlaayo waa kitaabatun sharciyatun sharci ahaan ayaa naloogu qoray oo naloogu farad yeelay kitaabaduna macnaheedana waa farad yeelid kutiba calaykum korkiina waxaa lagu farad yeelay assiyaamu soon soonkana luqada waxaa lagu yidhaahdaa al-imsaaku afhaysasho oo hadal iyo wax lamida laga afhaysto sharcigana soonkana lagu farad yeelay sharci ahaanna waxa uu yahay imsaakun cani ilmufatiraati biniyatin min duluuci alfajri ilaa quruubi shamsi waa afhaysasho laga afhaysanayo wax kasta oo qofka afuriyo laga bilaabo qoraxda markay markay waagu uu beriyo uu dhasho ilaa ay qoraxda ka dhacda laga gaaro kaas waayo marka soonka sharciga soon ayaa marka laydinku farad yeelay buu alla leeyahay kamaa kutiba katban farad yeelid qoritaan baa laydinku qoray mithla maa kaafku marka waa sifo mawsuuf baa loo soo qadarayaa mawsuufkana siyaaqaa laga fahmayaa yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum siyaamu katban qorid baa la idinku qoray kamaa mithla maa qoriddaasoo kii oo kale ah la mid ah kutiba lagu qoray cala aladiina kuwii min qablikum idinka idinka horreeyey korkooda lo sidii loogu qoray meeshaan marka waxaa tafsiir u baahan aayaddan midliyadan iyo isla mid ahaanshahan oo soonka annagana lagu farad yeelay iyo qoladii naga horreeyey soonkii lagu farad yeelay meesha ay iskaga shabahaan oo iskaga mid yihiin waa halkee dhowr macno ayaa marka meeshaa ku jiro qaar culimada waxay yidhaahdeen tashbiihu wuxuu u laabanayaa xagga waqtiga oo ayagana ramadaana lagu farad yeelay annagana ramadaan baana lagu farad yeelay shacbi iyo qataada ayaa sidaa u macneeyey macno labaadna waxa uu yahay tashbiihu wuxuu u noqonayaa ama ekaanshaha aslul wujuub yacnii sidii ayaga loogu waajibiyey adinkana laydinkugu waajibiyey isku midna maahan marka labada soon tafsiirna marka sidaas buu leeyahay mid saddexaadna waay waxaa weeyaan tashbiihu wuxuu u noqonayaa ilaa sifati sawm qaabka loo soomaayo u laabanayaana waa la yidhi macno afaraadna waxaa la yidhi tashbiihu soonka laftiisa uba ku dhacayaa nacam aduu siyaabahaas kala duwan weeyaan siday ahaataba ummadihii hore waa lagu farad yeelay soon annagana waana lagu farad yeelay sifada habanoo kala bedelnaato ayb marka aslul wujuub iyagana waajibuu ku ahaa annagana waajib uu nagu yahay maxaa marka soonkaa dadka loogu farad yeelay lacallakum tattaquuna likay tattaquu saaad u dhowrsataan ood alla kacabsi iyo dhowrsi aada u heshaan ood u kasbataan macnahaasna de soonku inuu keenayo xadiidkii bukhaari baa tusaayo yaa macshara shabaabi man istataaca minkum ulbaa'ata falyataزawaj qofkii guur awoodo ha guursado qofkii aan awoodin faman lam yastatic facalayhi bisawm soon ha ogaado fa inahu lahu wijaa soonku wuxuu u yahay markaa shahwadow ka jebina marka shahwadii hadday jabto dhowrsi baa la helaha lacallakum tattaquuna marka likay tattaquu saad u cabsataan oo dhowrsi u heshaan ayaaman macduudaatin ayaaman marka waxaa lagu nasbinayaa iyadoo loo soo qadaraayo tasuumuuna ayaaman tasuumuuna waad soomaysaan ayaaman maalmaad soomaysaan sida ugu fiican sidaas waa abulbaqa alcukburi uu tilmaamay ayaaman ay tasuumuuna waad soomaysaan ama suumuu soomaba ayaaman maalmo sooma maalmaha oo macduudaatin la xisaabay oo la tiriyey sagaal iyo labaatan ama soddon sida nabiga sal ll ly slam uu yidhi ashahru haakada wa haakada sagaal labaatan bay mar noqoneen marna soddon ayb ee soonkii marka ayaama macduudaadkan ma dhici kartaa inay wax kala tahay soonku maraaxil buu soo maray sida xadii yani axaadiidka saxiixa ay tilmaantay mar waxaa farad ahaan jirtay saddex maalin bis bish in laga soomo marna yowmu cashuuraa baa farad ahayd markii cashuuraadii la laga tegey eyacni iyada ramadaanku markii wujuubkiisu soo degay aayadda soo socoto cashuuradii sunnay iska noqotay faradnimadii iyo waajibnimadii waa ka tagtay saddexdii maalmoodna sunnay noqotay waajibnimadii iyadana way ka tagtay ayb marka ayaamtu ma saddexda miya mase waxa waaye bisha oo dhan labadaba waa suuragal meeshaan laakiin aayadda dambe shahru ramadaanaba si toosa loo dhiyaa aayadda dambe ay u leedahay ayaaman tasuumuuna waad soomaysaan ayaaman maalmo maalmaha oo macduudaatin la tiriyey la xisaabay faman qofkii kaana ahaaday huwa mankuba qofkaba minkum xaal ou idinka idinka mid yahay mariidan mid jiran ow amase calaa safarin safar korkiis ku sugan oo mid safar ku jira qofkii ahaaday fa aftara marka waxaa u qadaranta meeshaan taqdiir siyaaqa laga garanayo ah qofkii jiran ama safar ku jiro ee fa aftara afuray fa calayhi korkiisa waxaa ah ciddatun siyaamu ciddatin tiro soonkood tirada oo min ayaamin maalmo ah ukhara oo kale oo aan ramadaankii ahayn yacni waa soo qallaynayaa meeshaasna marka de mariidka ama qofka jiran ee soonka laga ruqseeyey ee soo qallayn ee soo qallayn karo waa qof hadduu soomo inuu dhintaba ka baqaayo ama inuu dhinto ka baqi maayo cudur buu ka baqayaa inuu ku siyaado ama ma ahane waaba raystay laakiin hadduu ku soomo jiradii baa marka ka yacni waxaa ku imaanayso raysigii baan u dhammaystirmin waxaa laga yaabaa jiradii haddana meesheedii inay uga bilaabanto sidaasuu ka baqaya intaasba mariid baa loo ictibaarinay dhimashow ka cabsanaa maya jiradii baa ku siyaadayso maya ewaxaa weeyaan raysigii baa ka daahayo oo inuu raysto ayaa ka daahayo bud-ulbur-i caafimaadkii baa marka kadib maraayo u socday hadda intaasba marka waa mariid jiran wey maradkana marka alfaadda sideedaba wixii sharcigu uunan xadidin luqada carabigana aan ku xadidnayn curfigaa loola laabtaa marka ayb jiro marka isagu un dhib u keenayso qofkii ay hayso laakiin ninku hadday far yar iska xanuunaysoo kale ama wax soonku intaas aan sheegnayba midna aanu ula ugu soo laabanaynin dhibaato kaas uu de inuu iska soomo way ayb ow calaa safarin safar korkiis ahaaday musaafirka isagana afuri karo oo loo ogol yahay inuu afuro dib kasoo qalleeyo isagana safarku sidoo kale sharcigu ma xadaynin luqadiina laguma xadaynin curfigii baa loo celiyey culummada marka curfigii markay u celiyeen nin walbaa qiyaasus uu sheegay mid yidhaahda yowmun waleyla maalin iyo habeen intii loo socon karo marka lug caadiya lagu socdo qaar waxay yidhaahdeen lix iyo toban farsakh qaar waxay yidhaahdeen afar arbacatu burud afar yacnii dadka dhambaallada qaado afar meeloo ay ku kala nastaan intii ay u nasan karaan afar meel yaa yacnii wixii dhan waxay noqonayaan safar adu marka afar arbacatu burud marka la yidhaahdo lix iyo toban farsakh marka la yidhaahdo waxay ku imaanaysaa siddeetan iyo wax yar kilomitr mararka qaarna sagaashan iyo lix bayba gaaraysaa sidii ay ahaataba mas'aladaasna mas'ale maahan dad gadaale ay la imaadeene imaamu lbukhaari fii saxiixihi wuxuu ku wariyey ibnu cabbaas iyo ibnu cumar salaada ma gaabin jirin mana afuri jirin ilaa yacnii wax uun la eg ma ahane arbacatu burud afar yacnii beriid intii dhan afar beriidna marka waxay noqonayaan siddeetan kilomitr waa siddeetan waa ibnu cumar iyo ibnu cabbaas bukhaarina fii saxiixihi buu ku dhigay macnahaasoo kale marka culummadu waxay u badan yihiin marka siddeetankaas siddeetan siddeetan iyo afar ilaa sagaashan kilomitr wixii dhan safar waay haddii magaaladu aynan isku xidhiirin iyada hadday magaaladu isku xidhiirto sagaashan kilomitr ka badan tahay de qofkaas curfan musaafir maba ahanba ile magaaladii buu gees uga jiraayo laakiin ninkii magaalada ka baxay sagaashan kilomitr meel dhan aaday safar buu aaday qofkaasina salaadii marka waa gaabin karaa soonkiina inuu afuro waa u bannaan tahay masaa-isha marka safarka laga sheegi karo waxaa kaloo ka mid a safarka ruksada sharciga loo qaadanayo waa inuu ahaado safar mubaax ah oo aan macsi ku jirin haddii qofku macsi u socdo rukso ugama faa'iideysan karo oo sharci ah waxaa kaloo iyadana masaa-isha safarka ka mid a goorma uu qofku cuntada bilaabayaa safarka isaga niyo musaafir laguma noqdo laakiin niyo muqiim waa lagu noqdaa qofku yacnii inuu nagaado uu meel iska joogo niyadiisa waa ku noqon karaa muqiim laakiin niyadiisu magaaladana isuu iska joogo maanta inuu iska niyeysto inuu baxo musaafir ku noqon maayo sidaas ee musaafir waxaa lagu noqdaa magaaladii in laga baxo horta qofka marka safarka gelaayo ee safarka ku afuraayo magaaladii waa inuu dhaafaa safarkiina bilaabo sidaasuu wax ku cuni karaa haddii laakiin alaabtii uu xirxirto baabuurkiina saaran yahay magaaladiina weli ounan ka bixin anas ibnu maalik iyo saxaabi kale iyaga waxaa laga wariyey martaasay wax ku cuni jireen xadiid abu daawuud uu warinaayo oo ninkii markaa saxaabiga ahaa intuu doontii baddii saa u fuulay buu yidhi iisoo dhiiba isagoo magaaladii arkaayo markaasuu cunay markaasaa la weydiiyey anas wuxuu yidhi hiya sunnatu waa sunnadii nebiga saan waay adu marka xadiidkaasna waa jiraa abu daawuud uu wariyey saxaabigaa uu warinayo anasna sidoo kale isagana sanad saxiixa looga wariyey labadaas saxaabi marka qofkii ku dhaqmo qowlkoodaas ee isagu intuunan magaaladii ka bixin laakiin xirxiran alaabtiisa xirxirtee baabuurka fuulay haddii uu wax iska cuno isagoo markaa safarkaa ku ruqsaystay qofkaasi yacni ma la dhahaayo waa dembaabay inkastoo ay culummadu u badan yihiin in la baxo magaalada laga baxo sidaasaana axwad ku iyo dadaalku ay ku uu ku jiraa ayb waxaa kale oo calaa safarin soo gelaysa iyadana masaa-isha yacni oo calaa safarin gelaysa ka mid a qofku haddii ramadaanku u dhasho asagoo magaaladan joogo muqiim ah ay dib uga soo dhacdo inuu safar galo ninkaasi haddii uu safarku safarka uu galo magaaladiisii ka baxo waa iska afuri karaa qasab maahan ramadaanku inuu kuu dhasho adoo safar ku jiro qasab maahan sida marka aayadda dambe faman shahida minkum shahra falyasumhu waa qofkii aan safar ku jirin waa aanna baxaynin laakiin qofku isagoo maalmana muqiim ahaa oo iska soomay inta baxo safro waa afuri karaa leanna nabiga sala allahu calayhi wasalam fatxu maka sidaasoo kale u sameeyey maalmana wuxuu joogay madiina waa iska waa iska soomayey waa ka baxay madiina meel dhexe ayuu waqti casira soonkii ku jebiyey oo ku afuray marka qasab maaha bishu adoo safar ku jira inay kuu dhalato shardi maaha ayib waxyaabahaas baa marka safarkii ku jiro faman qofkii kaana ahaaday minkum xaal uu idinka idinka mid yahay mariidan mid jiran ow amase calaa safarin safar korkiis ahaaday ee fa afdara markaa iska afuray fa calayhi korkiisa waxaa ah siyaamu ciddatin tiro soonkood tirada oo min ayaamin maalmo ah maalmaha oo ukhara kale maalmahaas marka uu soo qallaynayo iyada lafteeda ma isku xijinayaa sida ay ramadaanku iskugu xigxigay mase waa kala qaadqaadi karaa ruqso u haystaa hadduu doono wuu kala qaadqaadi karaa inuu isku xijiyana waa fiican tahay si dimadiisu ay degdeg beri ugu noqoto waxaa kaloo iyadana qadada ku jiro waa akhiri karaa dib waa u dhigi karaa qallada ilaa iyo shacbaan oo sanadka oo dhan dib waa u dhigi karaa caaisha radia allahu canha waxay tidhi waxaa dhici jirtay ramadaankii soonkii laygu yeeshay inaan dib u dhigo oo aan shacbaanka aan soomo oon iska gudo limakaani rasuulillahi sal ll ly slama minii shaqada iyo khidmada aan rasuulka u haayo darteed rasuulkiina waa arkaa mana dhihin lama akhiri karo deg deg usoo qallay ma dhihin nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh haddii marka qalladaa iyada lafteeda ay dhaafto shacbaankii ay dhaafto oo ay ramadaankii kale ay gudaha geliso ninkaasi hadda ramadaankaasna inuu soomo qalladiina inuu soomo suuragal uma aha lianna siyaamu ramadaan waajib mudayaqa waayo oo ciriiri uu ku jiro ramadaankiiba hal soonaa la soomi karaa laba lama soomi karo ninkaa waqtigii waa dhaafay ramadaankaasuu soomayaa ramadaankaa markii laga baxo shawaal iyo wixii loo gaaro waxaa laga rabaa maalmihiina inuu soo qalleeyo oo qur-aankaa tilmaamay icaamna inuu ku daro oo uu weliba wax bixiyo maalmihii tiradooda oo masaakiina inuu wax siiyo lix saxaabi ama toddoba saxaabi ayaa sidaas fatwootay cid ku khilaaftayna male al a'ima alarbacana sidaas ay qabaan wixii saxaabada deeqa annagana na deeqayo marka ayb inkastoo imaamulbukhaari uu isagu yidhi qur-aanku ma sheegin uu yidhi wax idcaam iyo cunto la bixinayo qur-aanka ma sheegin fa ciddatun min ayaamin ukhar buu yidhi bis buu yidhi qur-aanka haddii qur-aanku uunan sheegin saxaabadu laakiin aynan isku khilaafin oo idcaamkii ay fahmeen wax khilaafana aynan ka keenin da waxaa weeyaan saxaabadii in la raaco jidkooda ayb madaahibta afartaana sidaas iyadana marka qadadii waxyaabahaasaa laga dhihi karaa oo ku jiro axkaamtaas ayb fa calayhi korkiisa ciddatun siyaamu ciddatin tiro soonkood baa ah min ayaamin maalmo ah maalmaha oo ukhara kale wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun dacaamu miskiin wa cala aladiina kuwii korkooda yutiiquuna soonka awoodaayeen yutiiquuna awoodayeen hu soonka kuwaa korkooda waxaa ah fidyatun ayaa ah fidyo inay isfurtaan dacaamu miskiinin miskiin yacni quudintiis baa korkooda ah inay miskiin quudiyaan ay wax siiyaan meeshaan marka aayaddan wacala aladiina yutiiquunahu hal hiya muxkamatun aaya muxkama miya oo aan la nasakhin mase waa mansuukha waa isku khilaafeen salafka a'imadii mufasiriinta abu jacfar ibnu naxaas kitaabkiisa annaasikh waalmansuukh isagu wuxuu rajaxay aayaddan inay tahay aaya mansuukha waa la nasakhay waxayna waxaana jiri jiray dadka soonka awoodo khiyaar bay lahaan jireen oo ninkii doono intuu iska soo waa soomi jiray ninkii doonana intuu iska afuro ayuu beddelkeeda miskiin waxsiin jiray waa dadka de mudiiqiinta oo karaya soonka awoodayo ayaa ikhtiyaarkaa la siiyey awal mar haddii ikhtiyaarkaa uu jiray markii dambe waa laga baxay waa la nasakhay faman shahida minkumu shahra falyasumhu baa layidhi soonkiibaa casiimo laga dhigay khiyaarkii iyo ikhtiyaarkiina waa laga bixiyey aayadda calaa dalika marka waa aaya mansuuqa w macnuhuna sidaanuu noqonayaa wacala aladiina kuwii korkooda yutiiquuna karayeen oo awoodayeen hu soonka awoodayeen korkooda fidyatun ayaa ah fidyo dacaamu miskiinin baa korkooda ah yacnii inay soonka ka tagaan oo fidyadaa iska bixiyaan dawaana awoodaan ogaahu aayaddan marka xugun yacni waxay noqotay aaya mansuuqa ta dambaa lagu nasakhay waana sida loo badan yahay salamat ibnu lakwac iyo saxaabo badan ay sheegeen ibnu cabbaas xitaa waa laga wariyey sidaas oo kale qowlka labaad aayaddu wuxuu leeyahay maya aayaddu mansuuqa maahna waa muxkama aayaddan waa lagu camal falaya qoladaa marka aayadda see loo macnayna fiiri marka waxaa la leeyahay markaa wacala aladiina kuwii korkooda yutiiquunahu kaanuu ahaayeen alasoo qadara wacala aladiina kuwii korkooda kaanuu ahaayeen yutiiquuna inay awoodi jireen hu soonka kuwii awoodi jiray laakiin hadda aan awoodin yaa waaya kuwaas waa yeelkii waa marka dadka waa yeelkoo markay dhallinyaraayeen soonka kari jiray awoodi jiray laakiin hadda aan karaynin oon awoodaynin iyaga fidyatun dacaamu miskiin ayaa korkooda iyaga marka kaanuu bay usoo qadarayaan aayadda markaas taqdiirkuna ada asal maaha aayaddu marka sideedan haddii marka macnaheedan waa lagu wadi karaa iyadoon waxba la qadarin markaana mansuukhay noqonaysaa aayadda danbaa nasakhayso abu jacfar ibnu naxaas waxyaabahaasu ku rajaxay naskhiga marka wacala aladiina kuwii korkooda yutiiquuna kaanuu ahaayeen yudiiquunahu soonka inay awoodayaan awal markay dhallinyarada ahaayeen kuwii soonka awoodi jiray korkooda fidyatun dacaamu miskiinin baa korkooda aayadda markaas waxaan ku wadnaa inay muxkamo tahay oo aynan mansuuqo ahayn ayb laakiin inay mansuuqa tahaan xoog badan taasaana ku soconayna ayb ibnu cabaas isaga aayadda wuxuu ku wadaa wacala aladiina yutiiquunahu meeshaan wuxuu akriyey ibnu cabaas wacala aladiina yutawaquunahu fidyatun dacaamu miskiin kuwa marka yacni soonka dhib uu ku yahay dhib kuwa soonka uu dhibaayo waa soomi karaan laakiin dhib bay ka mudanayaan waana waayeelka iyo islaanta waayeesha iyo odaga waayeelka ah iyo iyo ninka jiran ee jiradiisa aan laga rajo qabin meelahaasu marka sidaasna aayadda waa u akriyey macnahana waa ka dhigay wacalaa dalika aayadda agtiisa muxkamay ka tahay qowl ibnu cabbaas sidoo kale waxaa laga sheegay aayadda dhinacna mansuuqay ka tahay dhinacna muxkama oo wuxuu leeyahy isagu wacala aladiina yutiiquunahu dadka soonka awoodo kuwii caafimaadka qabay iyo kuwii kale waa iskula jiraan kuwa kalena waa karayaan laakiin dhibuu ku yahay labadaas qolo marka wuxuu leeyahay fii xaqi alqaadiri qofka awoodayo xaqiisa aayadda mansuuqay ka tahay midda gadaalaa nasakhaysa dambe fii xaqi yacni ashaykh alkabiir odaga waayeelka iyo cajuusada iyo xaqoodana aayadda weli waa ka muxkama adu wararkaas tirada badan baa ku jiro inay mansuuqa tahayna aan ku soconayn wacala aladiina kuwii korkooda waxaa ahaaday yutiiquuna awoodayeen hu soonka kuwa awoodaya korkooda waxaa ahaatay fidyatun fidyaa ahaatay fidya dacaamu miskiinin miskiin quudintiisaa korkooda ahaatay markaan sidaa dhahna aayaddii waa mansuuqa waayeelkii seen yeelaynaa marka odagii waayeelka ahaa islaantii waayeesha ahayd see la yeela asxaabu lacdaar asxaabu lacdaar imaamu shaafici iyo a'immada waxay yidhaahdeen in badan oo ka mid a iyaga waxaan u qabsanaynaa bay yidhaahdeen saxaabada sidii ay saxaabada ka yeeleen oo ay xukumeen ayaan raacaynaa binaan calaa dalika marka de saxaabada xukunkooda muxuu noqonayaa dadkan ahlu acdaartaana yeeyihiin afar qolo wa odayga waayeelka islaanta waayeesha ah iyo almu alxaamilu iyo almurdic islaanta yacni xaamilada uurka leh iyo midda nuujinayso afartoodaas marka maxaa la sameynayaa saxaabada horta maynan isu isku diidin icaam inay bixinayaan fidye inay dhiibayaan ibnu cabaas waa ka timid ibnu cumar waa ka timid qaar badan way ka timid saxaabada qado laakiin ma laga rabaa naagta uur kale iyo midda nuujinayso iyagu qallo ma laga rabaa icaamkii xagga dhig qallo ma laga rabaa in qadada lagu leeyahay ayaa xoog badan oo laga rabo xadiid abu daawuud kusoo arooray oo saxiix ah min xadiidi anas ibni malik alqushayriyi baana tusaaya oo rasuulka sal ll ly slam wuxuu yidhi anas ibni malik alqushayri wuxuu yidhi yani isagoo rasuulka ka warinaayo ina allaha tacaala wadaca shatra asalaati waasawma can lmusaafiri walxaamili walmurdici allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ka dejiyey salaada barkeed iyo soonka oo dhan wuxuu ka dejiyey alleh qofka musaafirka ah iyo midda uur kale iyo midda nuujinaysa musaafirkiibuu ku cadfay rasuulka sal alla ly slam haween uur leh iyo mid nuujinayso iyaga in aynan salaada nuska dhigaynin ijmaaca kaas ku guntanay oo iyagu salaada ma gaabinayaan dhinacaa kulama mid ah musaafirka waxa ay kula mid noqon karaan marka maxay noqonaya soonka waay waxay kula mid yihiin soonkuna ninka musaafirka ah waa gudaa oo waa soo qalleeyaa ayaamahaas waa xadiidka mas'alada kusoo arooray nebiga laga warinayo ugu dhow waay ayb inta kale waxaa weeyaan aqwaal mawquufaada iyo bacdi taabiciin aqwaal laga warinayo laakiin kan waa xadiid nebiga salawaatu ullahi wasalaamuhu caleyh laga warinayo marka naagta uur kale iyo midda nuujinayso qallada xadiidkaasaa ku waajibiyey qalladii waa laga rabaa idcaam iyo quudin maku daraysaa mase maku daraysana warar fara badan baa ku jiro haddiise ay qadayso dimadeedu beri waayo ayb wa cala aladiina kuwii korkooda dad marka waxaa jira iyagu jawaabayo oo keliya yidhaahdo waa fidya unbay iska bixinaysaa bis wax kalena lagama rabo qado lagama rabo qoladaa marka xadiidkaana jawaab ka raba marka xadiidka nebiga ka sugnaaday sal ll ly slam ee abu daawuud uu wariyey min xadiidi anas ibni malik alqushayri jawaaba u baahan yahay haddii marka ay yidhaahdaan saxaabadii ibnu cabaas iyo ibnu cumar iyo idcaam ay sheegeen nebiguna qadow sheegay marka meeshaas marka shaafici qadadiina waa qaatay idcaamkiina waa ugu daray isaga isagoo saxaabadaas marka idcaamkii agg yacni xaggooda ka qaadanaya marka masalada idcaamku iyada saxaabada aqwaashooda iyay leedahay laakiin middan qadada waxa ku waajibinayo waa xadiidkaas nebiga salawaat ullaahi wasalaamuhu calayhi wa cala aladiina kuwii korkooda yutiiquuna karayeen hu soonka karayeen korkooda fidyatun ayaa ah dacaamu miskiinin miskiin quudintiisa ah faman qofkii tadawaca ziyaadiyo khayran khayr fa huwa isagu khayrun mid khayr badan waay lahu isaga u khayr badan kaasaa yacni u fiican wa an tasuumuu inaad soontaan khiyaara awal jiray inaad soontaan iyo inaad fidyo iska bixisaan soonkaa fadli badan bu alla leeyahay wa an tasuumuu wa sawmukum idinka soonkiinaa khayrun khayr badan lakum idinka idin khayr badan in kuntum haddii aad tihiin taclamuuna kuwa garanaya shahru ramadaana aladii unzila fiihi alqur'aanu hudan linnaasi wabayinaati min alhuda waalfurqaan haadihi alayaamu maalmahan lasoo sheegay shahru ramadaana waaye bisha ramadaan bishiisii waaye alladii ramadaanka oo unsila la dejiyey fiihi ramadaan dhexdiisa alqur'aanu qur'aankii lasoo dejiyey hudan xaal uu yahay qur-aanka mid hanuuninaya linnaasi dadka wa bayinaatin xaal uu yahay caddaymo min alhudaa hanuunka xaggiisa caddeeyo waalfurqaani xaqa iyo baatilka kala saaridiisana caddeeyo faman qofkii shahida xaadiro minkum xaal uu idinka idinka mid yahay ashahra bisha qofkii xaadiro idinka idinka mid ah isagoo caafimaad qabo caqligiisa taam u yahay falyasumhu ha soomo wax kale male marka waman qofkii kaana ahaaday huwa isagu mariidan mid jiran aw amase calaa safarin safar korkiisa ahaaday fa ciddatun oo fa afdara markaa afuray fa calayhi korkiisa siyaamu ciddatin maal tiro soonkood ayaa korkiisa ah min ayaamin maalmo uqara oo kale ah yuriidullaahu alla wuxuu rabaa bikum idinka uu idiin rabaa alyusra fudayd walaa yuriidu ma doonayo alla bikum idinka alcusra culays idinlama doonayo sidaabuu alla jideeyey axkaamtaas uu idinku farad yeelay muxuu sidaa u yeelay wafacala allaahu daalika alla sidaabuu yeelay litukmiluu inaad dhammaystirtaan alciddata tirada walitukabiruu inaad weynaysaan allaha alleh calaa maa liajli maa kii dartiis hadaakum uu idin hanuuniyey hanuuninta uu idin hanuuniyey darteed walacallakum waxaad mudantihiin tashkuruuna inaad shukrisaan oo axkaamtaa ilaahay sidaa idinkugu waajib yeelay qalbigiinniina lagu dahirayo oo idinka danta idiin ah inaa ilaahay ugaga shukrisaan halkanna marka bishii soonku alla ka warramaya waa shahru ramadaan oo u dhaxayso shacbaan iyo shawaal u dhexayso ayb bishaa marka ramadaan yaa la soomayaa shahru ramadaana waa khabar mubtadaa loo soo qadaraa macnuhuna wuxuu noqonayaa haadihi layaamu maalmahan lasoo sheegay shahru ramadaana waaye ramadaan bishiisii waaye bishaas ramadaan baa marka markay bilato ama ay dhalataha soonku waajibaa qofkii uu ku waajibaayey markaas ku waajibaa oo ramadaanku muxuu ku sugnaanaa marka shahru ramadaan bilashadeeda maxay ku sugnaanaysaa hal markhaati oo cadli ah leanna nabiga sal ll ly slam waxaa dhacday xilligiisii ibnu cumar baa wuxuu yidhi taraa annaasu lhilaala dadka bishii bay fiirfiiriyeen fara-aytu bishii baan arkay fara-aytu lhilaala nebigaan u sheegay nebiga marka fasaama wa amara annaasa bisiyaamihi nebiga waa ku soomay aragtidaydii dadkana waa ku soomiyey marka bisha ramadaan haddii xadiidkaas uunan jiri lahayn laba qof oo markhaatiya inay arkaan baa loo shardin lahaa imaamu shaafici saasuu yidhi laakiin qiyaaskii waa laga tegay oo maxaa looga tegay xadiidkaas ibnu cumar dartiisa hal qof marka haddii uu bishii arko qofkaasna markhaatidii tilmaamihii markhaatida uu ku markhaatidiisa lagu aqbalayana uu leeyahay nin ragana uu yahay markhaatidiisii waa la qabanayaa dadkiina waa ku soomayaan waana lagu soomayaan xadiidkana wuxuu ah suumuu liru'yatihi wa afdiruu liru'yatihi bisha aragtideeda ku sooma aragtideedana ku afura aragtidaas marka dad ka mida hadday arkaan mujtamaca oo cuduul ah oo qaadigu uu taskiyeeyo qofkaasi marka bishii markaa sidaa waa ku dhalatay ayb meesha marka waxaa weeyaan dadka ummaddii marka hadda waa kala tagtay waddamo ayay kala noqdeen meel walbay yacni ku kala qaybsan yihiin intii markaas meel isla joogto iyaga waxaa la rabaa soonka inay isla bilaabaan islana dhammeeyaan oo khilaafka iska ilaaliyaan xadiidkii tirmidi baana tusaayo nabiga sal ll ly slam uu yidhi alsawmu yowma tasuumuun waalfitru yowma tufdiruun soonku waa maalintaad soomaysaan afurkana waa maalintaad afuraysaan imaamu tirmidina wuxuu ku macneeyey waxaa laga wadaa buu yidhi asiya alsawmu maca jamaacati almuslimiina wa cudmi nnaas dadka badankood meeshay ku soomaan in lagu soomo magaaladan marka hadday dadku badankiis ay soomaayaan waa in la soomaa marka macno maleh inay dad yar ka haraan iyo ictibaar ma leh meeshay dadku u badan yihiin baa soonka lagu bilaabayaa laguna laguna joojina ayb haddii laakiin marka uu siyaaso iska noqdo waa wareer aada u daran oo dadka muslimiinta haysto in la yska ilaaliya ilaahay looga cabsado waaye qofna marka inuu yidhaahdo aniga waddan hebel aan ku soomay dadkii oon soonayn inuu yidhahdo waddan hebel aa soomay anigu waa soomay mid kalena uu yidhaahdo maya ee gobol hebel lagama arkin bisha waxaasoo dhan marka waxay tahay waxyaaba aan fiicnayn meesha mujtamaca muslimiinta shicaarkooda lagu muujin karo yaa soonka lagu qaabila lihada alxadiid asaxiix ayb hadihi layaamu maalmahan shahru ramadaana ramadaan bishiisii weeyaan aladii ramadaanka oo unzila la dejiyey fiihi isaga dhexdiisa alqur'aanu lasoo dejiyey leylat lqadri baana lasoo dejiyey ina anzalnaahu fii leylati lqadri ayb sidee loo soo dejiyey laba qaabba waa la sheegay ibnu cabaas wuxuu yidhi hal mar baa asaga dhan la keenay samaa dunyaa bayt اlciza ibnu cabaas ay ka ansaxday markii ugu horreysay nebiga lagu soo dejiyey waxyigana ramadaanay ahayd hudan haadiyan xaal uu yahay qur-aanka mid hanuuninaya linnaasi dadka wa bayinaatin xaal uu yahay caddaymo min alhudaa la caddeeyo hanuunkii iyo walfurqaani xaq iyo baadilka kala saaridiisa yacni xaal uu yahay mid caddaynayo caddaymo u ah qur-aanka faman shahida faman qofkii shahida xaadiray minkum xaal uu idinka idinka mid yahay ashahra bisha qofkii xaadiray oo goobjoog ah soonkiina uu ku waajibay falyasumhu ha soomo qofkaas meeshaanay marka qaarkood waxay yidhaahdeen faman shahida minkum shahra falyasumhu waxaa laga qaadanaya ninkii isagoo muqiima bishii ay u bilatay bis waay xataa hadduu safro ma afuri karay laakiin horaan usoo ogaanay gadaal aayaddana waa tilmaamaya qofkii safar hadduu galo nebigana inuuba sidaa sameeyey isagoo safara oo bishii qeyb ka midana madiine ugu bilatay haddana qeyb kalena inuu ka afuray isaga oo safar ku jiro faman shahida minkumu shahrana aayaddii hore wacala aladiina yutiiquunahu aayaddii nasakday waa tan wax kale marka waa la diiday soon unbaa la yidhi waman kaana waman ruuxii kaana ahaaday huwa isaguma mariidan mid jiran ow amase calaa safarin safar korkiis ahaaday fa afdara markaa afuray fa calayhi korkiisa siyaamu ciddatin tiro soonkood ayaa ahaatay min ayaamin maalmaha maalmaha oo ukhara kale yuriidu allaahu alla wuxuu rabaa bikum idinka alla wuxuu idiin rabaa alyusra fudayd walaa yuriidu ma raba bikum idinka idinma raba alcusra culays yacni sharcigii ilaahay waa takfiif baa ku jiro qisaastii markaan marayna dalika takfiifu min rabbikum ayaan soo marnay wasiyadii markaan marayna faman faman khaafa min muusin janafan ow ihman faaslaxa baynahum falaa ihma calayhi takfiif waaye waa kan soonkii isaga laftiisii takfiif baa ku jiro diinka marka ilaahay subxaanahu wa tacaala wax dadkana lagu dahiro lagu tarbiyeeyo ay kari karaanuu ka dhigay yuriidu llaahu alla wuxuu rabaa bikum idinka uu idiin rabaa alyusra fudayd walaa yuriidu bikum idinma rabaa alcusra culays walitukmiluu lciddata sidan alla wuxuu u yeelay walitukmiluu inaad dhammaystirtaan buu alla idinla rabaa alciddata tiradii inaad dhammaystirtaan tiradaa marka sagaal iyo labaatan soddon waxay noqoto bisha shawaalna bilashadeeda waxaa la rabaa iyada ramadaan waa ka duwan tahayo laba qof aragtideed yaa la rabaa cibaadadii baa loo loo dadaalaya asalkuna shahaadadu saas waaba saas ka ramadaanku xadiidkan gaarkaa kusoo arooray laakiin shawaal ma hayna iyadoo la shawaalkii marka qiyaaskii buu ku soconayaa oo ah laba qof inay arkaan bisha shawaal walitukmiluu inaad dhammaystirtaan alciddata tiradii walitukabiruu inaad weyneysaan allah alle takbiiraadkii ciidda iyo waayo markii ay dhammaato ramadaankii yacni la guto oo ciiddii marka ay noqoto takbiiraadkii in la qaado lala yimaado oo markaa ilaa iyo imaamku uu musallihii kasoo galo laga tukado walitukabiru llaha alla inaad weyneysaan calaa maa hadaakum liajli hidaayatihi iyaakum hanuuninta uu idin hanuuniyey idinka uu idin hanuuniyey darteed calaa calaadan waa tacliiliyo calaadan waa tacliiliya walacallakum tashkuruuna walikay tashkuruu saad u shukrisaan ood alla ugu shukrisaan waxaa alla subxaanahu wa tacaala uu idin siiyey waidaa saalaka cibaadii canii fainii qariibun ujiibu dacwata addaaci idaa dacaan aayaddan iyadana sababu nusuulkeeda waxaa la yidhi nin reebaadiya nebigu wuxuu ku yidhi aqariibun rabbunaa fanunaajiyahu am baciidun fanunaadiihi rabbigaan ma dhow yahay saan markaa yacni ula faqno hoos ula sheekaysano mase waa dheer yahayo waa u dhawaaqaynaa rabbigaan ma dhow yahayo hoos baan ula warannaa mase waa dheer yahayo waa u dhawaaqnaa saasuu yidhi aayaddaana marka soo degtay nebigu waa aamusay aayaddan baa soo degtay oo jawaabtiiba la timid wa idaa sa'alaka wa idaa haddii sa'alaka uu ku su'aalo cibaadii addoommadayda cannii aniga xaggayga ku kaa weydiiyaan fa innii aniga qariibun mid dhow baan ahay oo waa dhow ahayo qariibun bilijaabati waan mid dhow baan ahayo ajiibidda maqlidda iyo ajiibidda aan ajiibayaa waa ku dhowahay ujiibu waa ka siyaaqi waay marka mufasiriintu saanay fasireen qariibun ay bilijaabati tafsiirkaasna marka waa tafsiir siyaaqa ay ka muu ka muuqdo ibnu daqiiq ilciidna ixkaamulaxkaamka wuxuu ku sheegay baxdi ah siyaaqa dalaaladiisu wuxuu yidhi ashyaada nasku hadduu muxtamal yahay ama uu mujmal yahay siyaaqu ixtimaalkana waa ka bi'i karaa ijmaalka iyo duuduubkana siyaaqa bayaanin karo oo waa bayaanin karaa marka aayadii siyaaqeedii waa kanaa fa inii qariibun ujiibu baa la daba dhigay fa inii anigu qariibun ku dhow baan ahay ujiibu waan ajiibayaa dacwata daaci midka baryayo ducadiisa yeeritaankiisa waan ajiibayaa idaa goortii dacaani aniga uu i baryo falyastajiibuu ee ha i yeeleenoo ha ajiib ha falyastajiibuu ha ajiibeen lii aniga ha i ajiibeen dadkii ha i ajiibeen marka waxay tahay cibaadadeyda ha maqleen aniga hay baryeen adducaau huwa alcibaada waa kii nabigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi waliyu'minuu bi ha i rumeeyeen lacallahum yarshuduuna likay yarshuduu si ay u hanuunaan marka hanuunku wuxuu kuu jiraa intaad ilaahay maqasho ood rumayso aayaddan marka ibnu kathiir wuxuu yidhi waxaa loogu dhex daray aayaadkii axkaamta soonka ka warramayey ayaa aayaddan la dhexgeliyey waxaa loo dhexgeliyey marka baraarujin qofka saa'imkaa lagu baraarujinaayo inuu alla bari leeyahay ducadaasna la aqbalaayo dacwatu saa'im in la aqbalaayo soonku markuu dhammaado iyo marka uu afurayaba inuu iyo markuu sooman yahayba alla bariga iyo ducada inuu aad iyo aada ugu dadaalo ayb xadii aayaddanna waxay la macno tahay ana maca cabdii maa dakaranii wataxarakat bii shafataahu anuu addoonkaygaan la jiraa intuu i xusayo faruuryihiisuna ay ii dhaqdhaqaaqayaan aniga ibnu kathiir wuxuu yidhi qultu wahada ka qowlihi tacaala ina allaha maca aladiina اtaqow waladiina hum muxsinuun wa qowlihi limuusa wahaaruun calayhim asalaam inanii macakuma asmacu wa araa walmuraadu min hada anahu tacaala laa yukhayibu ducaaa daacin macnuhuna wuxuu yahay alla ma hoojinaayo qof baryaayo baryihiisa ayb marka bal huwa samiicu ducaa'i weeyaan mid ducada ajiibo fa fiihi targiibun fi ducaa marka ducadiiba aada layskugu boorinayo uxila lakum laylata siyaami arafathu ilaa nisaa'ikum huna libaasun lakum wa antum libaasun lahuna uxila lakum waxaa la idiin xalaaleeyey laylata asiyaami soonka habeenkeeda arrafathu galmo ama jimaac baa la idiin xalaaleeyey ilaa nisaa'ikum aada u galmootaan ood u tagtaan hunna haweenkiinii libaasun dhar waayo lakum idinkay dhar idiin yihiin wa antum idinkuna libaasun dhar ayaa tihiin lahunna iyagaad u tihiin waa isku xasilaysaan waay labadiinna marka midba midka kaleu ku xasilayaa oo uu ku degayaa calima allaahu alla wuu ogaaday annakum idinku kuntum inaad ahaydeen takhtaanuuna inaad khiyaanaysaan anfusakum nafihiinna fataaba calaykum ilaahay waa idinka towbad aqbalay wa cafaa cankum waana idin cafiyey faalaana hadda baashiruuhunna haweenkii markaa u taga oo yacnii la mubaasharoodoo jirhkiinna iyo jirhkooda ha istaabtaan haddaad doontaan wabtaguu jariya oo raadiya maa wixii kataballaahu alla ou qoray lakum idinka ou idiin qoray kitaabadan waa qadar wixii alla idiin qadarayna raadiya oo ilmo ah wakuluu cuna washrabuu caba xataa intii yatabayana lakum ou idinkaga caddaanayo alkhaydu duntii alabyadu caddayd waa waa beriga iftiinkiisa min alkhaydi ay ka caddaanayso duntii alaswadi madoobeyd waa habeen habeenkii min alfajri xaal uu yahay fajarkii waa berigii xaal uu yahay uma markaa dabadeed atimuu dhammaystira alsiyaama afhaysiga soonka ila alleyli habeenkii intii laga intii ka ah walaa tubaashiruuhunna haweenkiina ha u teginina hana taabanina walxaal antum idinka oo caakifuuna negi ku ah filmasaajidi masaajidda dhexdooda tilka taadaas xuduudullaahi ilaahay xuduuddiisii weeyaan falaa taqrabuuhaa ha u dhowaaninina kadalika sidaadaas oo kale sidau axkaamtu idinkugu farad yeelay idinkugu caddeeyey sidaadaas oo kale yubayinu llaahu alla uu u caddaynaya aayaatihi aayaadkiisa linnaasi dadka uu ugu caddaynayaa lacallahum yattaquun say u dhowrsadaan leanna qofku hadduunan waxba aqoonin wuxuu ka dhowrsadaba ma aqoonayo aayaddanna alla subxaanahu watacaala ruqso ayuu tilmaamayaa soonku maraaxil buu soo maray maraaxishiisiina waxaa ka mid ahaa waqti waqtiyada ka midaba waxaa jiray qofku haddii uu seexdo isaga oo aan waxba cunin indhihiisa uu isgeliyo isagoon afurin maalinta kale inuu ku daba qabto unbaa qasab ku ahayd oo ma dhici jirin inuu markaa intuu soo kaco habeen iyadoo ay tahay wax iska cuno waxaa dhacday weliba saxaabi baa waxaa dhacday intuu beer kasoo shaqeeyey maalinkii oo dhan ayaa waxaa ku dhacday intuu gurigii yimid buu yidhi afurkeen maha ayay tiri naagtii waa kuu raadinaya waa baxday waxbay raaraadisay intay raadinaysay indhihii buu isgeliyey markaasay kor timid isagoo hurday markay aragtay bay tiri khaybatan laka walle maanta yacni waa hungowday bis waa yacnii shaqadaad shaqaysay kulaylkii soonkii maantoo dhan kii berrina waa kugu darmaya marka markii hore sidaasay ahaan jirtay xataa ninku hadduu seexdo bis cunid iyo waa uga dhammaatay jimaac midna markii dambena rugsaa la bixiyey aayadduna ay tilmaamayso alla wuxuu leeyahay uxilla lakum waxaa la idiin xalaaleeyey leylata asiyaami soonka habeenkiisa marka waxaa kaloo iyadana banaanayd inuu cuno cababis ilaa salaatulcishaa laga gaaro ama intuu ka hurdo wixii salaatulcisha haddii loo gaaro waa joogay ayb marka waxaa dhacday cumar baa yacni haweentiisu u damcay waqtigii cishaha iyo meelaha iyadoo la gaaray ama yacni waa cudurdaar iyo cillo iyo waxbay sheegatay markaasu wuxuu yidhi waa iska cudur daaranaysaa maahane daacadka ma tihid markaasuu haweentii u tegey aayadahan baa marka soo degeyn calima allahu anakum kuntum takhtaanuuna anfusakum fataaba calaykum wacafaa cankum si halkaasna waa yidhaahdaan ayb uxilla lakum waxaa laydiin xalaaleeyey leylata siyaami habeenka soonka arrafathu jimaac ilaa nisaa'ikum aa u tagtaan uxilladan marka waxaa laga fahmayaa awal xaaraan inay ahayd waxaa kaloo laga qaadanayaa leylata siyaami maalintii inaan la ogolayn jimaac maalinta soonka inaan jimaac iyo la ogolayn jimaacaas marka ninku hadduu naagti u tago kafaara ku waajibayso soonkii waa jabayaa wahaakada isagoo og hadduu u tago oon hilmaansanayn ayb hunna haweenku libaasun dhar waaye lakum idinkay idin yihiin wa antum idinkuna libaasun dhar baa tihiin lahunna iyagaad u tihiin calima allaahu alla waa ogaaday annakum idinku kuntum inaad ahaydeen takhtaanuuna inaad khiyaanaysaan anfusakum nafihiinna fataaba calaykum alla waa idinku soo noqdo waa idinka towbad aqbalay wacafaa cankum waana idin cafiyey ibnu cabaas wuxuu yidhi kaana almuslimuuna fii shahri ramadaan idaa sallaw alcishaaa hadday tukadaan xaruma calayhim alnisaau waطacaamu ilaa mitliha min alqaabilati uma ina naasa min almuslimiina asaabuu min alnisa wاطacaami fii shahri ramadaana bacda alcishaa minhum cumaru bnu lkhadaab baa ka mid ahaa nebigay uga cawdeen waa ka qoomameeyeen allah marka ruqsana keenay kana towbad aqbalay fataaba calaykum alla waa idinka towbad aqbalay wacafaa cankum xaggiinana waa cafiyey faalaana hadda baashiruuhunna haweenkii u taga oo la mubaasharooda mubaasharaduna waxay tahay ninka iyo haweenta jirkoodu inuu istaabto istimtaac iyo wixii kaloo jimaaci iyo wabtaguu raadiya oo jariya maa kataba allaahu wuxuu alla qoray lakum idinka idiin qorayo min alwaladi ah tafsiirka ugu badan kaas ayb meeshaas markaa faalaana baashiruuhunadaas mar haddii la yidhi habeenkoo dhan waa idiin xalaal jimaac meeshaas marka dalaalat liimaa'i walishaarati waxaa looga fahmay qofku hadduu soo waaberiisto asagoo junub ah soonkiisu inuu ansaxayo leanna habeenoo dhan qofka ruksaa la siiyey inuu haweentiisii u tegi karo aakhiru leylka hadduu u tago laabudda waagu wuxuu ku baryahay asagoo junub ah leanna intuu ka qubaysta iyo waqtibaa u dhexeeya dalaalat liimaa wal ishaaray dhahaan culamaa ulusuul meeshaasay waxay ka dhalaaliyeenay ka fahmeenba qofku hadduu soo waaberiisto isagoo janaabo qabo soonkiina uu xalay soo niyeystay soonkiisu inuu ansax yahay leanna habeen oo dhan baa qofka loo rugseeyey inuu jimaac sameeyo habeenkaas wuxuu noqon karaa daqiiqadda u dambaysa habeenkii daqiiqadaa markuu jimaaciisii guto waagaa hore ka baryahay waa junub haddii soon ounan u jireen waqtiga waa horaa loo soo dhigi lahaa bal fiiri fuqahada yani idraagooda iyo fahmkooda axaadiidna dabcan way ku soo arooreen oo umu salama iyo caaisha iyo xadiidkeeda waxay yidhaahdeen rasuulkaa waxaa dhici jirtay inuu soo waaberiisto isagoo junub ah weliba min jimaacin jimaac xaggiisa janaabo ka noqday waagu oo u beryi jiray waana qubaysan jiray soonkiisana waa wada jiray abu hurayra isaga wuxuu wariyey xadiid ninkii soo waaberiisto isagoo junub ah ha soo qalleen waa la nasakhay xadiidkaas marka kanaa nasakha ayb wa kuluu cuna washrabuu caba xataa intii yatabayana lakum ou idinkaga caddaanayo alkhaytu labyadu dunta cad dunta cad marka waxaa laga wadaa waaberiga iftiinka waaberiga min alkhaydi duntii ay ka caddaato alswadi madoobeyd waa dulmat lleyl waa habeenkii cadi ibnu xaatim baa wuxuu yihi rasuul allow dun cad iyo dun madow ayaan barkinta hoosteeda gashtay waa fiirinaya ilaa aan ka arko waa cunaya waa cabaya dun cad iyo dun madow marka goormee la arki karaa aad marka waagu u beriy markaasuu nabiga sal lla ly slam wuxuu ku yidhi ina wisaadataka la cariidun niyaho wuxuu yidhi hadda barkintaadu aad bay u weyn tahay yacni khaydul abyad iyo khaydul aswad habeenka iyo waxaa laga wadaa iyo maalinka barkintaadu haddii habeenoo dhan ay hoos gelayso barkintaadu waa weyn tahay yuu yihi nabiga sal l slam yacni waxa khaydul abyad iyo khaydul aswad dunta caadiga maahane waa habeenka iyo maalinka maalinkuna de waa waa beriga marka adu inta waaga iftiinkiisu gaaro hadday duntaadu barkintaadu geli karto waa qariibu yii alla yaab marka nebigu waa u bayaaniyey ninku markaa de wixii sida u fahamsan yahay hadduu u dha ugu dhaqmo dembi ma samaynin markii loo bayaaniyo kadibna waxaa la rabaa inuu sharciga raaco ayb meeshaana marka sidaasaa ku jirta min alfajri weliba markii hore ma soo degin markii dambey soo degtay waana lagu bayaanina ayb marka xataa yatabayana lakum lkhaytu labyadu ilaa u ka caddaado min alkhayd aswadi u ka caddaado midkii madoobaa duntii madoobeyd min alfajri waa beriga xaal uu yahay marka waxaa la sheegaya waa in waagu inuu beriyo cunadii cabidii marka ilaa waagu uu ka beriyo wada ayaa la yidhi waa ruqsa mar haddii waagu uu beriyo cunadii iyo wixii mufadiraadkii oo dhan xaaraanay noqonaya ma la taaban karo sina xadiidka nabigana wuxuu ahaa ina bilaalan yu-adinu bileylin bilaal habeen buu adimaa fakuluu washrabuu xataa yu-adina bnu ummi maktuum marka adinka hore maahane kan dambe waa lagu joojinayaa cuntada binasri lqur'aan ayb uma atimuu dhammaystira asiyaama soonkii dhammaystira ila leyli ilaa habeenkii marka mar haddii waagu beryo ilaa iyo habeenka habeenna maxaa ugu horeeyo qoraxdu intay ka dhacdo markay qoraxdu dhacdo habeena la galay intaas waay soonka marka ayb cunada iyo cabidda la sheegaayana waxay tahay layska la xarimaayo soonkuna ku jabaayo waa qofku markuu kas u cuno kas u cabo kas u jimaac oo nebigu sal lla ly slam wuxuu yidhi man akala naasiyan aw shariba ninkii isagoo hilmaansan wax cuno ama cabo falyutima sawmahu soonkiisa ha wato fa inamaa acamahu rabbuhu wasaqaahu rabbigiisaa waraabiyey oo quudiyey dhib male marka haddaad hilmaanto laa ba'sa jimaaci isagana sidaas waay xadiid xaakim warinaya wuxuu leeyahay man afdara naasiyan qofkii afuro isagoo hilmaansan afuro ama jimaac ha ku afuro ama cunno ha ku afuro ama cabid ha ku afuro wax allaale wixii hilmaan lagu sameeyo mufadiraadkaas ka mid ah soonkii ma jebinayaan meeshiisuu ka wadana qof ayb waxaa kalooy meeshaan uga hadlaan mufasiriinta uma atimu siyaama ila leyl baa leehay ilaa habeenkii wada qofkii wuxuu is yidhi habeenkii waa la gaari waa cunay waxaa u caddaatay habeenba inaan weli la gaari qoraxdu aynan dhicin ayb asmaa bint abi bakar xadiidkeeda wuxuu leeyahay waxay leedahay xilligii rasu yacni waxaan samaynay maalin ay daruur daran ay jirtay baan afurnay annagoo u malaynayno qoraxdu inay dhacday waxyar ka bacdi daruurtii markay rogantay qoraxdii waa nooshahay ma dhicin waa la su-aalay marka waxaa la yidhaahye ma lasoo qalleeyey markaasay waxay tidhi markaasuu hishaam wuxuu yidhi ama raawiga xadiidka qado qado miyaa laga deeqtoomaa oo laga maarmayaa marka markaa yacni meeshaa marka in qofkii inuu soo qallaynayo dee marka isaga ijtihaadkiisa ku qaldamay dembi male laakiin shaygii la amree ma'muurka ahaa waa laga rabaa maalintii soonkeedii inuu la yimaado habeenkii marka qofka inuu iska xaqiijiye waayo qoraxdu inay dhacday iyo in kale haddii qof xaqiijiyey khabarkiisana waa lagu afuri karaa ayib walaa tubaashiruuhunna hala mubaasharoonnina haweenkii wa antum walxaal antum idinka oo caakifuuna kuwa negi ku aatihin fi lmasaajidi masaajidda dhexdeeda meeshaana ictikaafkii waxaa lagu sheegay ictikaafkii baa meeshaan waxaa lagu dhex sheegay soonka dhexdiisa axkaamtii siyaamka ayaa lagu dhex sheegay meesha waxaa laga qaatay ictikaafku ramadaanka inuu aad u fadli badan yahay ama inuu soomba la jiro imaam maaligna waxaan u malaynayaa inuuba shardiyey ictikaafka soombuuba isaga u shardiyey ictikaafkuna waa in masaajidka lagu nagaado dhexdiisa walxaala walaa tubaashiruuna hala mubaasharoonnina walxaal antum idinka caakifuuna kuwa ku negi ah aad tihiin fi lmasaajidi masaajidda bukhaarina meeshaan wuxuu yidhi masaajida oo dhan baa laga wadaa masaajidda oo dhan waa lagu ictikaafi karaa lianna aayadda asheeda cumuum baa ku jiro saxaabaduna sidaasay u badnaayeen ibnu mascuud iyo cali bnu abi aalib iyo sidaas bay u badnaayeen marka masaajidkii marka ictikaafkii baa laysku booriyey tilka taadaas xuduudullaahi ilaahay xuduuddiisii weeyaan ictikaafka marka xukunkiisu waa sunna isaga waajib maaha ilaa qofka inuu nadar ku gala maahana inuu ictikaafo markaa waajib buu isku rogayaa ayib markuu waajib isku rogana qofku kama bixi karo masaajidka maalmihii uu nadarka ku galay ilaa xaajo daruuri u ah maahani oo ay ka mid tahay musquloo kale cunno waxuu keenaya hadduunan jirin jumcadii oo kale haddii masaajidkaas jumco aan lagu oogeynin oo kale adu waxyaabahaas bis kan sunnadaana isaga de markaa sidaas baa u sunno ah tilka taadaasi xuduudullaahi ilaahay xuduuddiisii weeyaan falaa taqrabuuha ha u dhowaaninina xuduudda alleh ha iskugu dhowaaninina xadiidkii wuxuu ahaa alaa wa ina xima allaahi maxaarimuhu ilaahay sheeddiisu waa waxa uu xarimay ha aadinina marka falaa taqrabuuha ha u dhowaaninina oo marka haddaad gudubtaan haalimiin aad noqonaysaan kadalika sidaadaas oo kale ayaa yubayinu llaahu alla oo ugu caddaynaya aayaatihi aayaadkiisa linnaasi dadka oo ugu caddaynayaa lacallahum yattaquuna si ay u dhowrsadaan oy rabbi uga dhowrsadaan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed